xukuumadda soomaaliya ayaa maanta sheegtay in la bilaabayo hanaanka doorashada dadban ee soomaaliya oo aan cid dambe la sugi doonin ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay go-aansatay in la gudagalo hirgelinta si aan wakhti kale loo lumin hadalkan ayaa imanaya iyadoo oo weli hanaanka doorashada ay diidan yihiin maamul goboleedyada qaarkood iyo weliba mucaaradka warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle hadalka madaxtooyada afar iyo labaatankii saaca lasoo dhaafa waxaa ka socda shirar ay lahaayeen madaxweynayaasha saddex maamul goboleed iyo madaxda dowladda dhexe federaalka soomaaliya shirarkan oo salka ku haya arrinta doorashada ayaa aada indhaha loogu hayay wuxuuna soo gaara xala xilli dambe ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa sheegay in wakhti badan uu geliyey xal uhelista khilaafka doorashada ka taagan shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan la wadaago in maalmahan dambe ay xukuumadda dadaal badan gelisay sidii loo xallin lahaa kala aragti duwanaanshaha ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee ay qabaan qaar ka mid ah dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta kale ka ra-iisul wasaare ahaan markii aan kalsoonida weydiisanayay golaha shacabka waxaan ballan qaaday inaan dalka gaarsiiyo doorasho loo dhan yahay oo jawi nabdoon ku qabsoonto kulankii anigii madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariye aan ku yeelanay magaalada gaakayo waxaan isla soo qaadannay inuu kaalin ka geysto wadahadallada lagu xallinayo tabashooyinka ay qabaan dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland waxaa marar badan ku celceliyey in ay albaabadeedu u furan yihiin cid walba oo tabasho qabta aana diyaar u ahay had iyo jeer inaan tixgeliyo aragtiyada kala duwan ee la xidhiidha fulinta heshiiskii doorashooyinkii afraacidii lagu heshiiyey sidoo kale socdaaladeedii aan ku tegey maamulada koonfur galbeed puntland iyo galmudug waxay qayb ka ahaayeen dadaaladii aan ku doonayay in dalka doorasho loo jiheeyo wixii tabashooyin ahna si xilkasnimo leh in looga wada xaajoodo ra-iisul wasaare rooble ayaa samaynta magaalada muqdisho kaga dhawaaqeen xukuumaddiisu ay go-aan ku gaartay hirgelinta doorashada si taas looga guulgaaro oo afartan sannaba mar ay doorasho daafuran dalka uga qabsoonto waa in dhammaanteen aan u istaagnaa sidii dhaqanka dimuqraadiyada loo sii adkayn lahaa sidaa darteed walaalayaal xukuumadda federaalk soomaaliya waxay go'aansatay in la gudagalo hirgelinta doorashooyinka si aan wakhti kale looga lumin shacabka soomaaliyeed loogana fogaado wax alla wixii carqaladayn kara fulinta heshiiskii doorashooyinka ee lagu gaaray magaalada muqdisho todobayo sebtembar labada kun iyo labaatankii axmed kaariye qoorqoor madaxweynaha maamulka galmudug wuxuu sheegay inay jireen fariimo uu ka soo qaaday magaalada garowe iyo kuwa uu ka qaada filla soomaaliya balse aysan mir dhalin asbuucii la soo dhaafay ku shirnay garowe waxay si sharaf leh iga aqbaleen dhexdhexaadintii aan u istaagnay waxayna sidii waxayna ii soo dhiibeen qodobo sida soomalidan loo wada socto saddex ah oo ay ka dalbanayaan madaxda dowladda federaalka ah iyo dhinacyada kale inay fuliyaan si loo soo afjaro tabashooyinka ay ka qabaan arrimaha doorashooyinka kadib waxaan kusoo laabtay muqdisho aniga oo sheer la galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare mudane maxamed xuseen roble intaas kadib waxaan dib ugu celiyey madaxweyne siciid deni iyo madaxweyne axmed madoobe iyo dhinacyadii kale tabashada qabay go-aankii madaxda federaalka ee ku saabsanaa doorashooyinka si isgoyska haatan la taagan yahay looga dhaqaaqo dalkana ay uga dhacdo doorasho heshiis lagu wada yahay oo wakhtigeeda ku qabsoonta waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo in weli aysan wax jawaab ah ka soo noqon saaxiibaday madaxda puntland iyo jubbaland iyo dhinacyadii kale xildhibaan sagal biix oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ayaa xilligan walaac weyn ka muujisay khilaafka ka taagan arrinta doorashada iyadoo xusta inay muuqanaysa rajo xumo siyaasadda soomaaliya oo afartii sannaba hal mar doorashay ka dhici jirtay runtii xaaladda siyaasadeeda hadda taagan ee yacni u muuqata inay cakiran tahay oo dhinacna aysan u soconin waxay aada rajo xumo badan ugu soo siyaadinaysaa dadka soomaaliyeed ee rajada ka qabay hana qaadidda dowladda soomaaliya iyo maxaan ku dhahay dowladnimada soomaaliya inay inay soo degdegto rajada ka qabay waxay sidoo kaleeto ay xoojinaysaa quusta dadka soomaaliyeed ay ka qabeen in laga baxo caqabadaha waaweyne ummadda hortaagan amnigu uu ka mid yahay uu ka mid yahay ay ka mid tahay maxaan ku dhahaye faqriga iyo bovertiga ummadda haysata waxyaabahaasoo dhanna waxaa dee udubdhexaad u ah siyaasad degan mar haddii aysan siyaasadu deganayn oo siyaasiyiintu aysan u muuqan inay leeyihiin bisayl siyaasadeed oo ay inta maxaanku idhahdaye isku afgartaan ay uga gaaraan go-aamo ad adag iyo xal waara ummadda mashaakisha haysata haddii aysan u muuqanin dee rajo meeshaas kama muuqato marka runtii waa arrin aada u xanuun badan go-aanka maanta ay muqdisho kaga dhawaaqday dowladdu majaraha u haya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa si weyn kaga biya diidan maamulada puntland iyo jubbaland waxaa sidoo kale arrintan gaashaanka wakhti hore usii duruuray madowga musharaxiinta oo kasoo horjeesta guddiga doorashada dowladdu ku dhawaaqday lama oga halkay saldhiga doonto deeriska siyaasadeed xilliga ka taagan doorashada soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho